ee runtii codsi yimaada oon soo marin guddiga wasiirku warqaduu saxiixa xataa haddii guddigu uu celiyo guddigu wuxuu xaq u lahaa inuu celiyo waxaa lagu guulaystay in bulshada daafaheeda kala duwan gaar ahaan barakacayaasha iyo dad lamida marka dabcan waxaa la yidhi haddaan rabta in lagu ammaano dhimo soomaalidu tiri ama shaqo ha qabaninna waa u dhigantaa haddaad shaqo qabato culays waa ka imaani iyo ceeb intaba laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego sidii ugu cadcaddeed oo aan u qaban karnay in raashinkaas loo qaybiyo marar badan waa laga yaabaa inaad ku aragtaan kuwa saaxiibadeena oo laga yaabo in warqad loo saxiixi diiday raashineed inay intay websaytyada tagaan ay yidhaahdaan wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha oo raashinkii rartay marka taasna maalinta qiyaamaha qof walba la weydiin doonaa wixii u rartay